العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد موضوعa sida la sheegay kelimadan waxay ku saabsan tahay kusugnaanta diinta lagu sugnaado kusugnaanta diinta lagu sugnaado ilaa uu qofku kaga dhinto waa arrinka keeni kara oo keliya qofkaasu inuu liibaano adduunkiisa iyo aakhiradiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka mu'miniinta ah ka dalbay inay ku sugnaadaan diinta ilaa ay ka dhintaan oo imtixaanaadka iyo ibtilooyinka iyo fitanta imanaysaa aanay diintooda ka leexin hadday noqoto mid khayr ah oo xagga adduunyada oo lofra ah iyo hadday noqoto mid adduunyada oo ciriiri iyo dhibaato ay kala kulmaan ah labaduba waa imtixaan la ysku imtixaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fii kitaabihi alxakiim yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha xaqa tuqaatih wlaa tamuutuna ila waantum muslimuun ilaahay ka baqa dadyhu mu'miniinta ah marka mu'miniinta laleeyahay rag iyo dumar arrinkuu ku dhacayaa iyo amarku itaqu llaha xaqa tuqaatihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa yani baqidda uu xaqa u leeyahay alla subxaanahu wa tacaala ka cabsada cabsida dhabta ah ee uu xaqa u leeyahay oo ah inaad alle subxaanahu wa tacaala aad ku dhowrtaan wuxuu idin amray iyo wuxuu idin ka rabay inaad ku dhowrtaan taqwada macnaheedu taas weeye xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa waantum muslimuun idinkoon muslimiin ahayn mooyaane ha dhimanina marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qofka mu'minka ah farayaa inaan geeridu u imaanin isagoo mu'mina maahine ya tura qofku marka ma isagaa geeridiisa haya ma isagaa geeridiisa waxa uu ku dhimanayo dooran kara ma ilaahay subxaanahu watacaala ayaa gacanta ku haya laakiin isla aayadda waxay tilmaamaysaa arrinka inuu ilaahay ku sugo diinta uu muslimnimo ku dhinto inay ku xiran tahay taqwadiisa inay ku xiran tahay markaasaa darteed baa taqwada ilaahay uga hormariyey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi ilaahay taqwada uu xaqa u leeyahay ka baqa maxay natiijadeedu keenaysaa walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun hana dhimanina idinkoo muslimiina maahin marka haddaad ilaahay ka baqdood aakhiro xusuusato ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kugu ratibaya arrinkaas inaad ku dhimato islaamnimo inaad ku dhimato islaamnimo haddaad ku dhimato oo ilaahay subxaanahu watacaala adigoo isu dhiibay aad ku tagto oo dunuubtaadii ka toobad keenay waxaa lagu rajaynayaa khayr sidaas oo kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira wayudilu llahu wayudilu allahu alظaalimiina wayafcalu allahu ma yashaa aayaddanna waxaan ka fahmaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku sugo kuwa mu'miniinta ah oo keliya kuwa aan marka mu'miniinta ahayn hadalka toosan laguma sugayo macaayadda saasaa laga fahmaya hadalka toosan yani waa kalimatu laa ilaha ila allah inuu ilaahay ku sugo markay dhimanayaan yuhabitu allahu ilaahay baa ku suga ilahay xayun qayuum laa yamuut walaa yanaam ilahay subxana watacala waa xay qayuum ah ma dhimanayo ma seexanayo alla subxaana watacaala isagaa ku sugaya marka aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey oo si dhaba u rumeeyey iimaankooda ka run sheegay bilqowli athaabit hadalka sugan hadalka xaqiiqada ah oo ah kalimatu laa ilaaha ila allah inay ku dhintaan ayaa ilaahay ku sugaya laakiin maxay natiijo u tahay sugnaantaasu iimaankooday u tahay waa iimaan inuu ka horeeyaa fiican si ilaahay subxaanahu watacaala uu u sugo waa inuu iimaan ka horeeya yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit hadalka wanaagsan buu ilaahay ku sugaa wayudilu allahu alظaalimiin ama kuwii dhaalimiinta ahaa dulmiga maxaa ugu weyn kufriga iyo shirkiga ugu weyn dulmiga iyo macaasida kala dhanoo naftooda ku dulmiyaan kuwaas dhaalimiinta ah dhaalimi anfusihim aladiina tatawaffaahum almalaa'ikatu dhaalimi anfusihim kuwaa dhaalimiinta iyagoo naftooda dulmiyey malaa'igtu ay ka qabanayso nafta wayudilu allahu alظaalimiin u baadiyay alla subxaanahu wa tacaala oo ma helaan mana haleelaan kelimadii saabitka ahayd inay ku sugnaadaan waktiga ay dhimanayaan kadalika ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay ka dalbay sidaas oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga sheekeynaa nabiy llahi ibraahim alayhi الsalaam id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabi اlcaalamiin ilaahay baan isu dhiibay ayuu yihi nabiy llahi ibraahim alayhi الsalaam markaasuu rabbi subxaanaه wa taعala haddana dardaarankiisii nooga waramay wawasىa biha ibrahimu banihi wayacqub ya bunaya ina allaha اصطafىa lakum اddiin falaa tamuutuna ila waantum muslimuun falaa tamuutuna ila waantum muslimuun waa tii ilaahay subxaana wa tacala hadda dadka mu'miniinta ah uu ilaahay subxaa ku wacdinayey ayaa nabiy llahi ibrahim iyo yacquub ay ku waaninayaan ku wacdinayaan duriyadoodii oo waxay leeyihin hadimanina idinkoon muslimiin ahayn iimaan iyo islaam idinkoo ilaahay isu dhiibay oo aan ilaahay ka cararin oo macsidiisa aan ku jirin waa inaad dhimataan idinkoo ilaahay daacadiisa ku jira geeridu ha idin timaado falaa tamuutunna ila waantum muslimuun wakadalika ilaahay subxaanahu wa tacaala u nooga sheekeeyey am kuntum shuhadaءa id xadara yacquub almawt id qaal id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdii qaluu nacbudu ilahaka wailaaha aabaa'ika ibraahim ibrahima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun ilaah keliya ayaan caabudina maxaa caabudaysaan gadaashay aniga markaan dhinto geeridii igu timi wuxuu rabaa inuu ogaado oo dardaarankiisa oo adduunyada kaga baxayo u ahdo duriyadiisii inuu qalbigu u dego oo uu niyadda ka ogaado waxa xaalkooda u noqon doono markuu isagu ka tago markaasa yii maxaad maxaad caabudaysaan buu yidhi maxaad ku sugnaanaysaan xaalkiinu muxuu ahaanaya ma adduunye kale ad raacaysaan ma cibaado kale ad raacaysaan ma shirki iyo kufri baad raacaysaan mase xaaladdiina waxay ahaanaysaa xaaladdii iimaanka iyo islaamka markaasay yidhaahdeen waxaan caabudaynaa ilaahagii ilaahii aabbayaasha ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq ilaaha keliga ah ee xaqa lagu caabudo wa naxnu lahu muslimuun isagaana isu dhiibnay oo aan caabudaynaa wakadalika nabiy llahi ibraahim calayhi asalaam ayuu markuu caruurtiisa reerkiisii haajar xaaskiisii haajar uu dejiyey maka oo meeshaas uu uga tegey iyadoon waxba ku olayn meel cidlaa bay ahayd toog cidlaa ah ayay ahayd walaalayaal arrinkan cibro weyn baa ugu sugan gabdhaha muslimaadka ah ku sugnaanta diinta cibro aad iyo aad u weyn ayaa ugu sugan aayaadkan haajar umu ismaaciil alayhi asalaam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ibraahim alayhi salaam rabbigii subxaanahu wa tacaala ayuu la hadlayaa baryayaa wuxuu leeyahay rabbi inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbana liyuqiimu الصalaaة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نبي الله إبراهيم xaaskiisii haajar oo wilkeedii yaraa ismaaciil haysata ayuu wuxuu keenay toga cidlada ah meeshiibuu uga tegey halkaasuu dhigay iyadii iyo cunugeedii waana ka dhaqaaqay markuu sii jeestay ibraahim calayhi salaam ayay waxay tihi yaa ibraahim ibraahiimow yaad nooga tegaysaa uu ka aamusay shib buu ku yidhi waxay tihi ma ilaahay baa kugu amray arrinkan arrinkan cidlo inaad nooga tagto oo aniga cunugayga meel cidlo oo lama degaana oo oomano ah aada nooga tagto ma ilaahay baa kugu amray fiiri qofkan mu'minadda ah waxay ka fekeraysaa amarka ilaahay subxaanahu watacaala keliya inay hubsatay rabtaa arrinkan ma yahay amar ilaahay markaasuu yidhi nacam madaxuruxay nacam bu ilahay bay amray markaasay waxay ku hadashay kelimad aada u weyn aad iyo aad u weyn waxay tihi idan laa yudayicunaa ma ilaahay baa saan kugu amray haa buu yidhi waxay tihi khalaas iska tag marka ilaahayna ma dayacayo hadduu ilaahay kugu amray inaad meeshaanna dhigto aniga iyo cunugayga nooga tagto cidladan oo manaha ah oo lamadegaanka ah oo qaharka ah oon geed lahayn la harsado oo beer lahayn oo biyo lahayn oo dedeganayn inuu ilaahay kugu amray khalaas iska tag bay tihi meeshaa doonta ka bax qaylo iyo welwel iyo wallahi farqa intay ku dhegto kaama harayo iyo kaama wallahi inaadan dhaqaaqahayn iyo xaggee nooga tegaysaa xaggee ciyaalkaaga yeelay xaggee adi aniga nooga tegey maxaad nooga tagtay maxaad xiraysay maya qalbigadaa ilaahay ku xiran waxay ogtahay ibraahim in aan waxba gacanta ku hayn ibraahim ma cindahu shay gacanta wuxuu ku hayo male rabbiga subxaanahu watacaala aladi lahu mulku samaawaati walard rabbiga mulkiga samaawaadka iyo dhulka iyo khalqiga oo dhan iska leh ayaaba amray amarkan marka waxay tirina ma dayacayo ficlan ilaahay ma dayicin maxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sameeyey haajar uma ismaaciil markii uu ka tegey ibraahim alayh salaam way oomeen iyadiyo wiilkeedii yaraa ismaaciil alayhi salaam ayay haysataa meeshu waa oomane cid ma degana dad ma joogo buurtaa safa iyo marwa ayaa hadba dhinac u orodaa dadkay fiirisaa bal in wax soo bidhaansato bal in dad soo socdo bal in daan soo socdo bal in wax soo socdaan xaggee wax ka jira waa toga labada buur dhexdooda ah oo cidlada ah oo dadku biyo aanay ku ogeyn oo waxba aan la degin ee ibraahimba uu ku tilmaamay biwaadin gayri di zarcin waa tog aan lahayn bad iyo beertoonna lahayn haddii xaalkaasu dhacay cunuga lugihiisii yaa ilaahay subxaanahu watacaala uga jeexay geedka ceelka barakaysan ee maau zamzam ayaa ilaahay meesha uga jeexay bax jibriil baasaa gacanta u mariyey meeshiibaa ceel ka soo burqaday biyihii markay soo saa u soo boodeen oo bug bug bug bug bug bug bug bug bug ay soo yidhaahdeen bay tiri zam zam zam zam luqadoodii yani joog noqo noqo qabow qabow biyihii marka saasay ishii u furantay maau zamzam oo barakaysan oo ilaahay u caafimaad geliyey oo ilaahay raashin ka dhigay oo ilaahay qofkii wuxuu u cabo uu ka helayo ayaa ilaahay meesha uga soo saaray iyadiyo cunugeedii meeshii bay ku warwaaqaysteen biyahoodii bay ku qaboobeen dad baa waxay arkeen marka meesha in biyo ku degayaan sidaas baa lagu soo degay maka oo dadkay la soo degeen wiilkii meesha ku barbaaray uu ku weynaaday abulcarab uu meesha ku noqday nebiyullaahi ismaaciil halkaas baa ilaahay subxaanah watacaala ku barbaariyey hooyadaas iimaankeeda halkaas baan ka garan karnaa kadalika ayuha alkhawaat iimaanku marka uu qofka qalbigiisa galo oo uu ku sugnaado ilaahay subxaanahu watacaala ayuunbaa suga waxayna u baahan tahay taqwada ilaahay iyo iimaan inuu ka hormaro haddii kale sugnaan xagge ka imaan sugnaan lama helayo qofku welweli uqaylin uwalbahaari ilaahay subxaanah watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهي هداد النصر يسان يعني وقرقرتان see ugu gargaaraysaa ilahay gargaar xoolo iyo wuxuu naga rabaa shaqo iyo maya ilaahay hadda awaamirtiisa amarkiisa raacdaan oo wuxuu idinka reeba ka hartaan ilaahay wuu idin gargaari yani ilaahay inuu kuu gargaaro ka war kuu gargaaro wax walba cadow buu kaaga gargaari oo gaajuu kaaga gargaari oo dhibaatuu kaaga gargaari oo wixii doonaya inuu wax kule ku yeelayo alla kaaga gargaari cid ku wax ku yeelan kartaa ma jirto ilaahay baa kaaga yansurkum ويثبت أقدامكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى حق bay korkayga ku tahay inaan u nusrayo yani u gargaaro qofka muؤminka ah laakiin shardi waa iimaanka iimaanka wey iimaankuna waana ضaciifa waana xoogsadaa iimaankaaga marka inaad ka shaqayso inuu xoogsado wey muxuu ku xoogsan iimaanku wuxuu ku xoogsadaa daacada ilaahi subحaanaه wataعaalى awaamirta oo la sameeyo tawxiidka oo la xaqiijiyo oo khuraafaadka iyo bidacda iyo waxaas iyo laga fogaado mar labaad salaada ayuu ku xoogsadaa iyo waajibaadkeeda salaada waajibka oo waktigeeda lagu tukada laga daahinin oo laga dibdhigin oo la dayicin kadalika nawaafisha nawaafil الsalawaat sida salaadaha nawaafisha rawaatibta ah labiyo toban ragco oo rawaatib ah baa jira maalin walba ah oo qabla duhur afar ah oo bacda duhur laba ah oo qabla bacda almaqrib laba ah oo bacda alcisha laba ah oo bacda qabla alfajr laba ah halkaas waa labiyo toban wuxuu yihi qofkii nebigu alay slam xifdiya oo labiyo tobankaa dhowr ah waxa weeye guriga ayaa janno ayaa guriga looga dhisaa guri ayaa jannada looga dhisaa wakadalika nawaafilu lisalawaat sida masalan sunada waysada iyo sunooyinka salaatuleilka iyo witeriga iyo muxuu ahay salaatu duxaada iyo waxaasoo dhan nawafil salawaat weye nawafil salawaat bayna almaqrib walcisha maqrib iyo cisha inta udhexaysa salaadaha nawaafisha furan iyo nawafil siyaam nawafil siyaam yani soonka bishii soonqaad markuu soon qofku haddana nawaafishi uu ku daro oo mar saddex saddex maalmood bishii masalan qofka soomi kara isniinta iyo khamiista qofka soomi kara maarata yooma cashuura maaragtay yooma carafa wahaakada ayaamu siyaam wakadalika nawafil sadaqaat sakadii marka la bixiyo haddana sadaqaadkii saasoo kaleta nawaafisheeda uu qofkii ku dadaalo waxaas buu imaamku ku ziyaada siduu yihi alla subxana wa taala walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado wakadalika waxaan namuudisu soo qaadanaynaa ilaahay subxaana watacaala iimaanka xoogiisa wuxuu mithaal ugu sheegay laba haweenahoo mu'minaada ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi wadaraba allahu mathala liladina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabi ibni lii cindaka bayta fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalih wanajinii min alqawmi alظaalimiin ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين امرأة فرعون آسية بنت مزاحم بالا يراه ذا بليين وحوية فرعون نقع طاغقة أدون في اسكوكات كبري قوقي أي حاسكي سأهيد ويهميسي إلهي بيهميسي فرعون سكفتي انتو يالي si kasta intuu yar ayuu iimaankeedii ka bedeli kari waayey oo ka leexin kari waayey markii dambe tacdiib buu ku sameeyey geed buu ku xiray markaasaa waxaa la yidhi afar musmaar baa lagu dhiftay gacantana musmaar gacantana musmaar lugtana musmaar lugtana musmaar afar dhidib baa lagu taagi walidaalika culimada qaarkood wa fircawna di lawtaad aladiina طagaw fi lbilaad faaktaruu fiiha alfasaad di lawtaadkaas culimada qaarkood waxay ku fasireen wasad waxaa la yidhahdaa geedka khaymada ama teendhada marka la xirayo birta yarkaa ee dhakawga ah ee dhulka loogu xiro ayaa la yidhaahda dhakowyadaas uu u sameeyey haweentiisa ayay ku fasireen dil awtaad culimada qaarkood dhakowyadaasoo lagu xiray oo qoraxda lagu xiray ayayan ka noqon iimaankeeda ayan ka noqon bal hadalkaas bay ku hadashay id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna saddex arrimood bay ilaahay ka dalbatay ko ilaahow guri jannada ah baan kaa baryo deriskaaga adiga ah oo adiga ah adiga agtaada ah oo waxay dalbatay alle derisnimadiisa inta aanay guriga dalban cindaka baytan fi ljanna waxay hormarisay cindiga yani jiwaarka alle subxaanahu watacaala martinimadiisa derisnimadiisay hormarisay mar labaad waxay weydiisatay wanajinii min fircawna wa camalih fircoon iyo camalkiisa iyo kufrigiisa iyo shirkigiisana ilahu iga badbaadi wanajinii iga badbaadi min alqowmi aalimiin qowmkan aalimiinta ahna ilaahayow iga badbaadi waxay yidhahdeen culimadu kaana taraa baytaha gurigeedii jannada waxaa la tusi jiray iyadoo meeshaa ku xiran baa la tusi jiray gurigeedii jannada radia allahu tacaala canha waxay ku heshay ilaahay subxaanahu watacaala ku sugnaanta iimaankeeda ay qabsatay oo diinta ay ku sugnaatay ayatuha alakhawaat lmu'minaat haddaad doonaysaan liibaan adduun iyo aakhiro iimaankiina ku sugnaada iimaankiina waxba ha dhaafsanina cibaadadiina waxba ha dhaafsanina ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leey wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun waxaan idinku imtixaamaynaa bishari waalkhayri yacni fakri iyo hodonnimo dhibaato iyo wanaag labadooda waa laydinku imtixaamayaa wa ilayna turjacuun annagaadna noo soo noqonaysa marka dhibaatada lagugu imtixaamanaya sabrkaaga la fiirinaya iimaankaaga a nacam waxaan soo marnay qaxooti waxaan soo marnay xeriyo cidlaah waxaan soo marnay geedo hoostood waxaan soo marnay duulal hoostood aan ku noolayn garaamo lagu qaadanayey dhibaato lagu jiray waxaa ka sii horreysay guryaheenii iyo dhulkeenii inagoo degan waa kulli waa laga soo baxay ibtilaa bilkhayr wa bishar dhulkaana la yimi adduunya haddana furantay xoolo lacag guryo baabuur kada dollar haye gidaar lacag lagala soo baxaayo jidaar lacag laga soo bixinaayo baabuur maaragtay saa laga hadlaayo telefoon halkaa la qabsanaayo mobile lagu dhegan yahay waxaan la arki jirin ba haddana la arkay imtixaan way waa laysku imtixaamayaa iimaankii baa la imtixaamayaa imtixaankii baa socda ogaada imtixaanka yaan lagu dhicin dardaarankaygu waxa weeye ayatuha alakhawaat almu'minaat waxaasoo dhan waa dhalanteed kullu ka kac wax ka jiraan ma jiraan waxaa laga yaabaa qof maanta khaymadda markuu joogay dhibaato ku jiray xaaladihiisa dhibaataysnaaye laakiin qur'aanka xifdisnaa habeenkii tukan jiray wax sadaqadaysan jiray ilaahay subxana watacaala baryi jiray xijaaban jiray ilaahay subxana watacaala u dhowaa isagoo dhibaatooyin ku jiray nacam markuu adduunya ilaahay ku furay meelo kale lagu furay xoogaa loo loo loola maarata loo furay inuu wixii oo dhan ka tegey nawaafishii ka tegey nawaafil salawaadkii ka tegey nawaafil cibaadaadkii ka tegey qira'atulqur'aankii ka tegey dikrigii ka tegey ama ka yaraadayba waa khasaaray qofkaas waa khasaaray wax ma faa'iidin waa khasaaray xaqiiqatan khasaarada iyo faa'iidada waxaa lagu xisaabiya iimaanka hadba inta uu joogo hadba iimaankaagu inta uu joogo qalbigaaga hadba iimaanka iyo ilaahay tala saarashadiisa iyo ku ilaahay ku tiirsanaantiisa inta hadba qalbigaaga ay ka joogto ayaa iimaanka ayaa ayaa laga gartaa liibaanta iyo wanaagga walaalayaal waxaan idinka soo aaday mithaalun aakhar saalis asma binta abi bakr radia allahu tacaala canha zaati nitaaqayn ayaa lagu lagu magacaabaa waxay tihi zubayr tazawajanii zubayrun walaysa lahu maalun ilaa farasuhu zubayr wuxuu i guursaday isagoon xoolo lahayn oo waxba lagu arag ilaa faraskiisa maahan faraskiisa ugu jihaada keligo hawshiisoo dhan anaa qaban jiray bay tiri faraska anaa hagaajin jiray oo cawska siin jiray oo beerta soo fali jiray oo alaabta ka soo qaadi jiray oo timirta laf timirteedka faraska la siinayo kasoo qaadi jiray oo shiidi jiray oo misigada iyo haruurka shiidi jiray oo ilaa farihii imurxeen oo biyaha soo dhaamin jiray oo hawshoo dhan anigu aan qaban jiray ilaa farihii imurxeen markii dambe ba abu bakr waa aabaheed radia allahu tacaala canhuma uu usoo diray khaadim uu usoo diray u adeega oo markaasay tiri kaanama actaqanii waxaad moodaa inuu xoreeyey doon ah u xoreeyey ayaad moodaa waagii dambena waxaa la yidhi zubayr ibn cawaam radi allahu tacaala canhu markuu dhintay xaasaskiisa mid walba hal malyan ayaa hesho dhaxalkiisa ayatuha alakhawaat lmu'minaat addunyadan waxba maaha kusugnaanta diinta ha lagu dadaalo waxaan kusoo khatimayaa qiso yar yacni ama laba qisaba aan ka soo qaado oo khaatumadu inay ku xiran tahay hadba qofku wixii uu ku noolaa niman safara ay waxay yidhahdeen waxaan soo marnay gaari gadoomay gaari gadoomay waa jidka maka iyo udhexeeya jidda haddaan gaariga kusoo dhawaanay waxaan isnii bal qofkii inaad meesha wax ku gaartaan oo naf ku gaartaan baa dhici karto ilaahay idinku badbaadiye bal hoostiis soo firiya oo kusoo yaacnay gaarigii oo dhowr jeer gadoomay hoostiisa waxaan kasoo bixinay wiil dhalinyaro ah labaatankii meelaha laba dhowr iyo labaatan meela ku jira oo nafta meeshii u damaysay ay kasii baxayso gaariga waxaa ka shidan musiiqo cirka ku tafan hooheeso iyo musiiqo waxaa ka yaraysa musiiqadan gaalada cajalah baa ku jira wiilkii haddaan soo bixinay waxaan nidhi lacala allah inuu ilaahay gacantiina ugu qoro shahaadada dhici kartee waraada ashhadu an laa ilaaha ila allahu dheh inaan u talqiinino shahaadadii ayaanu damacnay laakiin wiilkii muxuu ku hadlay walciyaadu billah laytahu sakat ha fiicnaan lahayd inay inuu yan hadlin xoogaa markuu joogay oo laba jeer saddex jeer ay ku celceliyeen ayuu wuxuu yidhi yalcan diinak wa diin diinak ma badi usalii walaa badi asuum ilaahay ha lacnaduu yihi diintaada iyo diintaada diinteeda ma doonayo inaan tukado ma doonayo inaan salaada idhaaf sidii buu ku dhintay sidii buu ku dhintay wanacuudu billahi min khatumati sayi'a camalka qofku uu ku jiro ayaa lagu khatumaa walaalayaal waxa uu ku jiro ayaa khitaamkiisu noqdaa laba kale oo dhalinyaro ah waxay doonayeen inay beled u dhoofaan fasax baan aadaynaa waa soo ciyaaraynaa haye maxaa la tegaa baarar iyo tumasho iyo adduun iyo waxaas adigu nin baa helay wadaada wuu wacdiyey maxaad ka doonaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa haddaad istaagtaan miyadinaan ogey maxaad ugu jawaabeysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad hortiisa istaagtaan diyaaraddu hadday idinla dhacdo ka waran intaad socotaan oo idinkoo macsi u socda aad ku dhimataan maxaad ku jawaabi gaarigaaga markaad fuulayso xaggee u socotaa ma daaco ilaahay baad u socotaa mase macsi baad u socotaa ma meel ilaahay raalli ka yahaad u socotaa mase meel aan ilaahay raalli kahayn baad ku socotaa isweydii waxaa dhici karta gaariga markaad fuusho inay khataamka ay noqoto noloshaada halkaa ku dhammaato imise xawaadis dhacday oo daad ku dhinteen gabdho iyo ragba ay ku dhinteen gawaari accidentyaal saasay ku dhinteen wiilashii wacdigii baa xoogaa taabtay way ka soo noqdeen safartii magaalada markay usoo noqdeen ilaahay subxaanahu watacaala jidka toosan buu ku hagaajiyo wiilal kaley raaceen oo fiicfiican waxay ilaahay bay u toobad keeneen subaxdiina waa labisteen meeshay uga jeedeen inay aadaan tumasho iyo meel xun waxay u jeesteen inay soo cumraystaan oo ilaahay subxaana watacaala toobad keenaan gurigiisii ay aadaan ilaahay subxaana watacaala hortiisa tagaan aroortii bay soo exraamteen miiqaadkii bay tageen exraamaadkoodii bay labisteen waa isdaahiriyeen waa isnadiifiyeen labayk allahuma labayk bay yidhaahdeen iyagoo labayk leh oo sooman oo ilaahay subxaanahu watacaala u socda jidka hadday socdaan gaarigii baaba la gadoomay gaarigii ayaa la gadoomay meeshii bay ku dhinteen labadoodii iyo ninkii kaloo saaxiibkooda la socday nacam imisaa udhexaysay macsiday u socdeen iyo daacaday u socdeen imisaa udhexaysay habeen iyo maalin nuskeed baa udhexaysay ha maalin nuskeedii habeen baa udhexaysay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka soo naqliyey min dulmi almacsiya ilaa nuuri aaca nuurkii daacada iyagoo mulabiina oo labayk allahuma labayk leh oo ilaahay subxana watacala u xiraamtay ayay ku dhinteen nebiguna alayh salatu salaam wuxuu yidhi insaan walba waxaa lagu soo bixiyaa sidii uu ku dhinto sidii ninkii maalintii carafo ku dhintay wuxuu yidhi exraamkiisa ha lagu duugo sida u xarmaya ha lagu duugo maalinta qiyaama wuxuu soo baxaya isagoo labayk allahuma labayk leh ayuu soo baxaya marka walaalayaal kusugnaanta diinta waa shayga qof walba oo mu'mina uu tamaninayo weye waxayna u baahan tahay marka hore inaad diyaar garaysato iimaankii iyo camalkii saalixa ahaa si ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu sugo ilaahay diinta ha nagu sugo ilaahay iimaanka ha nagu sugo ilaahay qur-aanka iyo sunada hana jeclaysiiyo ilaahay jidkiisa ha nagu sugo kelimadeena u dambaysana shahaadatu an laa ilaha ila allahu adduunyada ilaahay ha ka dhigo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin